madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle yuusuf axmed hagar oo ku sugan magaalada beledweyne ayaa shir guddoomiye kulan looga hadlayey sidii loo joojin lahaa colaadaha kasoo cusboonaaday qeybo kamida gobolka hiiraan kulanka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiyaha gobolka hiiraan muuse salaad weheliye guddoomiye ku-xigeenka maaliyadda iyo siyaasada gobolka xasan ibraahim cabdulle xubno ka tirsan maamulka heer gobol iyo heer degmo guddoomiye ku-xigeenka maaliyadda iyo siyaasada gobolka hiiraan xasan ibraahim cabdulle ayaa sheegay in loo baahan yahay in loo istaago sidii loo joojin lahaa colaadaha kasoo cusboonaaday gobolka hiiraan iyo qaybo ka mid ah ee maalmahan kasoo cusboonaaday gobolka hiiraan colaado oo weliba ugu horeeyaan ceelbaraf iyo jalalaqsi dagaalbeelyada kasoo cusboonaa waxaan leenahay dagaal wiil kuma dhashay wiila ku dhinto dagaaladaas ha la joodiyo shuruudlaan ah dadkuna ha wada hadlaana ummadda soomaaliyeed ee diriska ah min ceelbaraf ilaa jalalaqsi inta udhexaysa dagaalada ka socda waxaan leenahay si shuruudlaan ah ha lagu joojiyo sidoo kale feerfeer dhaqaaqyada kasoo cusboonaaday sidoo kale waxaan leenahay ayagana ha la joojiyo han la wada hadla dadku waa walaala waxaan leenahay qof kastoo dagaalada shacabka soomaaliyeed ee wax ku noqdeen weliba kuwa ka socda khaasatan hadda ee ceelbarafi inta udhexaysa jalalaqsi waxaan leenahay intii dhimatay allah unaxariista intaa dhaawacantana allah caafiyo sidoo kale waxaan leenahay si shuruudlaan ha lagu joojiyo dagaaladaas ee qabaa-ilada ah ee soo cusboonaaday gobolka hiiraan maamulka ugu horeeyo ee gudoomiyaha gobolka iyo maamulka degmadan sidoo kale waxay xoojin doonaan in halkaas loo diro dad lagana shaqeeya nabadda sidoo kale madaxweyne ku-xigeenku wuxuu ku baaqay in si shuruudlaana sidoo kale lagu joojiyo dagaaladaas dhammaan qeybaha kala duwan ee dowladda hirshabeelle colaadaha inta badan ka dhaca gobolka hiiraan oo salka ku haaya lahaanshaha deegaan iyo ceelasha biyaha ayaa galaafta nolosha dhalinyaro badan oo soomaaliyeed